hooye amran maxamed cismaan xalane oo ah hooye soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegtay in muddo bil ka badan ay weysaneed gabadhay dhashay oo lagu magacaabo amaal nuur cismaan iyadoo tilmaantay in ilaa iyo hadda aanay xaqiijin karin badqabka gabadheeda hooye amran ayaa sidoo kale sheegtay in taliska booliiska soomaaliya ay u sheegeen inay heleen amal ayna badqabto amran oo waraysi siisay v o eda ayaa tilmaantay in ilaa iyo hadda aanay gabadheeda la hadlin ayna dowladda soomaaliya ka dalbanayso inay war sugan ka siiso gabadheeda wariyeena maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka ee muqdisho habeenkii xalay aha ku waraystay arrintanna wax ka weydiiyey wallaahi wax cusub waa hayo ilaa hadda ma jiraan shalay adigu toddoba saac xilli aheyd ayuu bulshada soomaaliyeed la wadaagay in gabadhii ay nabad qabto ay nooshahay ayna boliiska gacanta ku hayaan marka aniga ruuxayga facebook ayaan ku arkay arrintaas isagoo taliska taliyaha boliiska macnaha ka hadlayo wax dowladda ka tirsan ama mas-uuliyiin dowladda ah oo kula soo hadlay ma jiraan maya wax ila soo xiriiro yidhi gabadhaadiyaan kuu haynaa ama kula kulansiinaynaa ama codkeeda kuma qashiinaynaa ma jiraan haba yaraatee marka ilaahi haatan xogta aad hayso gabadha halkeyd joogtaa baa lagugu sheegay cabdinuur nin layira oo ah agaasimaha maxaan ku raaa madaxtooyada ayaa igu yiri inaan kula kulmaa rabaa waayo isagaa maalin dhexeesala yiri saddex beri masi muddo ah markii aan idaacadanka ila soo hadlay igu yiri saddex beri aan rabaa inaad isiisid macnaha markaa wixii macluumaadaha iyo cadeymihii aan hayay dhan aan la wadaag gurigiisa aan ku ballanay oo aan kula kulmay marka taas markay dhacday saddexdii beri shalay ku ekeed sabacda ugu dhex waxaad ii imaanaysaa kow tan saac galabti waxaan rabaa inaa macluumaadkaas iyo gabadhaas okay waan ku waa ku imaanayna marka anigii iyo familkiiba badan xaafadiisa ugu tagnay kale isagana qof mashquulsan ahaa adiga xalay wuxuu noo imaaday gurigiisa cabaaran saa ufadhino usugeynay saddex saa oo adi waxyar dhimanuu noo imaaday marka wuxuu igu yiri gabadhaadi way baxday oo diyaaradda qatar airways ayay raacday copenhagen ayayna sidee saa caaw ah ku aadan tahay okay marka taleefonka markaan kuwada hadlayna sawirkan wuxuu igu yiri gabadhaada anaa ballankaa qaadaa inaan kula kulansiyo xataa haday dhacdo in macnaha la wado waxaan kaa ballan qaadayaa gabadhaada iyo adiga oo aan is arkin inaysan wadankaas ka dhigin marka waa ku kalsooneen runtii hadalka cabdi muxuu cabdinuur laakiin xalay markuu yiri gabadha oo see ku baxday aan ku yiri soo adigii lahaa gabadha anan kula hadashin ma baxayso markaasuu walaalay aniga waxaan kuu sheegayaa in gabadhaadi ay baxday sideed saac habeenimana copenhagen ku aadan tahay marka saa ogo bas waaya waan ku yiri waan kasoo tagnay maanta warka waxaan sameeyey waxaan raadiyey dadka shaqeeya airboortka aqaano ayaan weydiiyey aan ku iri qatar airways maalinta talaadada maalinta ha arbaca sabna maanta shalay talaadadeed ha maalinta talaadada ah may baxdaa waan ku iri halii baaro waxaan soo ogaaday inaysanka shalay flight qatar leeyahay dhanba aysan ka bixin wadankan muqdisho wadankan soomaaliya gaar ahaan muqdisho aysanba ka bixin qatar airways saakay ayaan cabdinuurkii waxaan u qoray message waxaan ku iri cabdinuur dhegeysa shalay waxaad igu lahayd gabadhaadii qatar airways raacday copenhagen hada saacadinimo ay ku ay ku aadan tahay waxaana soo ogaaday in qatar airways aysan shala bixin ay ku dhacday war aan macnaha hubanayn inaa ani siiso inaa qofkaan qofka maqanyahay in kale geerimidna kuma hayo mana layla hadalsiin mana arkin saasay ugu qasabtay marka maanta inaan intaan soo fariista haddana idaacaddii a iraahdo bulshada soomaaliyeed shala waxaa loo soo bandhigay in gabadhaydan dad qabto oo gacanta ay ku hayaan anigana aanan arkin layna hadalsiinin taasaan marka anigana soomaalida la wadaaga maanta kii hore ma gabadha ma denmark bay ka timid ha ha denmark kasoo guurnaa goormeed soo guurteen sanadkii horan kasoo guurnaa denmark ma waxaa jira tuhun ah ama tuhun aad qabto inay gabadhu dalka ka bixin oo ay weli dalka joogto maba cadayn kara maxaan ku caddeeya walaal qofka haddii xataa la yiri qofkaagi anin gabadhayda anaaba raalli ka ah inay laabato xataa haday laabato qof weyn ha laabato maba la diidana laakiin waxaa la rabaa in mawaaridkii intaas balanbalayay wardadii hayaadkii ka tegay cunto aan cunaynin maalmaha iska dawareegaysa c i d iyo xarumaha amniga in macnaha la yidhaahdo gabadhaadii way baxday maxaa caddeynaya buusaa rabaa marka gabadhayda inay baxday anaaba raalli ka inay ka baxdo wadankan saa laisuka qabsanayo ugu dambeyntii gabadhu imise jir bay ahayd lagu qanciyo ugu dambeyntii gabadhu imise jir bay ahayd maxayse tahay tallaabada ugu dambeysa oo aad jeclaan lahaydeen inaad qaadaan sanadkaan eighteen gabadha sidee tan soo jirtaa midan kale oo boliiska uleeya gabadha maamada afri toban ay sheegta anig gabar da-deeda hore umaan sheegin qofkana waxaa fiican markuu qof weyn oo mas-uul yahay hadalka uu dadka bulshada la wadaagayo inuu ka fiirsado maamada ood sheegta gabadha da-deed afari toban sana inay jirto sidee iyo toban sana jirto aniga da- maba ka hadlin mana carabaadan afkaygana ma soo marin da marka waxaan jeclaan lahaa gabadhaydii in lay maqashiyo codkeedii ama aan arko ceeb maa gabadha inay wadankeed midda kale waa fahamsi karaa caruur qurbaha ku koray oo dhowr iyo toban sana ku gaaray wadankaas ay ula qabsadaan way adag tahay inay noqdaanna wax eeba ma aha wadankooda ku labtaan mafahant laakiin waxaa haboon waalidkii keenay oo waktigii juhdi iyo kharash kusoo bixiyey oo wadankoodii daljecel iyo dadjecel ilmihii darteed ugu soo celiyey in sidan lagu sameeyo dawladii intay caruurtii qabato oo xataa caruurta gaalada markay kaa qaataan lagama yaabo cunugaaga in lagaa qariyo muddo intaa la eg waa lagula hadalsiinaa cunugi markii xataa caruurta lagaa qado aka dad badan caruur laga qaado waa lagula hadalsiinaa shiraa lagu qabanaa hadii caruurta waxaa laisku daa in laga dhexdhexaadiyo marka hadda arrintan waxay caqabad iyo ceeb iyo dhawrjad xataa ku noqonaysaa dad badan oo soomaali oo soo xirxiran hadda oo raba inay wadanka caruurtii usoo celiyaan dhaqankoodii iyo diintoodii ay baraan runtii hakabay gelinaysa arrintan dawladan waxaa fiican inay arrintan wax ka qabato
taasi waxay ahayd hooyo amran xalaneh oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramaysay wariyahaga maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca kale haddaba dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in gabadha ay doodeedu taagan tahay aanay meel ka ogeyn markii la raadinayey amran xalane ayna una ballanqaadin ay gabadheeda ay la xidhiidhin doonaan haddaba waxaana khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiiray cabdinuur maxamed axmed oo ah agaasimaha warfaafinta ee villa soomaaliya oo ka mid a saraakiisha ay hooyo amran eedaystay waxa aanan marka hore weydiiyey balqaabka ay isaga iyo hooyo amran u wada xidhiidheen
cabdilxafiil horta waxaan ka dhageystay waraysiga dhayladhaanta hooyo amran xalane iyo ayeeyo case tv-ga balsan kadibna waxaa xiriir ila soo sameeyey nin tv-ga agaasimo ka ah kadib gabadhii waan la xiriiray waxaan ku yidhi ninkaasaan ahay dhibkaa inuu ku gaaray aan la socdaa maama ujeediso ciidamada madaxtooyada waxaan jeclaan lahaa inaan is aragno oo meesha aad ku qanacsan tahay isku aragno waayo yani eedeyn la eedeeyey askari madaxtooye ilaaliya sumcad daro keliya ciidamada kuma ahe wuxuu ku yahay dowladnimada marka cabdinuurow eedayntu maxay ahayd eedeyntu waxay ahayd inay gabadheeda meel tacliim digsi a kasoo baxday gabdho kale ay duursadeen kadibna askar madaxtooyada ka tirsan gabadheeda ay kaxaysteen gabadheeda inay tuhumsan tahay in nimankaa meel ku qarsanayaan ay haystaan hooyadu mar ay siisay idaa dan v o a da waraysi waxay sheegtay cabdinuurow in adiga aa wada hadasheen oo aad ku wargelisay inay gabadheedii bad qabto arrinkaasi ma jiraa waxaa ka horreeyey inaan u yeeray gurigeyga isla nimid si faahfaahsan kiiska uga uga uga uga maxay heerabegtay kadibna hooyo amran waxay ugu wareejisay saddex telefon oo laba kamid ay ku sheegtay inuu leeyahay sarkaal ka tirsan ilaalada madaxtooyada midna ay leedahay gabar kamid ahaa lixdii gabdhood ee gabdhaheeda ee gabadheeda lasoo baxsaday oo markii dambe la helay oo ayada lafteeda aa tviyada ka daawateen ayadoo sheegaysa in gabadhaas iyo ayada ay wada baxsadeen gabadhaana ay safaaradeeda iyo howlaheeda sii guda gashay waa tahay marka adigu marnaba waxaad leedahay uma aad ballan qaadin inay gabadheedii bad qabto oo aad tusi doonto miyaa cabdi nuur anigu waxaan ballan qaaday inaan dadaalayo ciidamada gabadha lagu eedeeyeyna baaritaan lagu samaynayo allaale wixi dadaal ahan ka geysan karana inaan ku bixiyo sidii gabadhaa loo heli lahaa weliba waxaan ku idhi anigu maanta idinlama macaamilayo sarkaal madaxtooye ka tirsan keliya waxaan idinla macaamilayaa qof qoyskiina oo kale ah marka sidaad adiguba sheegtay gurigaaga ayay kugu yimaadeen oo aad ku kulanteen markii aad guriga ku kulanteen hooyo amran waxay sheegtay inay filaysay inaad gabadhii tusayso oo aad og tahay meesha ay joogto laakiin waxay tiri waa markii labaad waayo waa markii labaad waayo waa markii labaad waa yahay hore intaasaan ku kala tagnay teleefanadiina waxaan la wadaagay heeraha amnigaan la wadaagay si loo dabagalo saddexda telefoon oo kollay laga heli lahaa cadeymaha ku saabsan gabadha waayo mid kamida waxaa iska lahayd gabar lasoo baxsatay gabdhaha lixda ah oo gabadheeda ku jirto oo markii dambe dib loo helay magaalada gudaheeda laga helay markii la waraystay oo idaacadda qaranka ay waraysatayna ka fogeysay laakiin xogta ay hooyo amran utustay iyo waxay gabadha idaacadda ka sheegtay way kala duwanaayeen wa waa tahay cabdi nuur waan fahmay markaa si ay warku u caddaado marnaba ka cabdi nuur ahaan uma aad ballan qaadin qoyska inaad gabadhoodii tusi doonto mase jirtaa hooyadu arrinkan ay sheegtay ay tiri cabdinuur baa igu yidhi diyaaradda qatar airways bay raacday salaasadii waxaanan soo ogaaday salaasada inaanay qatar airways ka bixin muqdisho saddexdaa qodob waxba kama jiraan miyaa markaas maya maya qatar airways iyo waxaa idaacado kalaa qoray aniga kumaana bixin aniga waxaan ku yidhi gabadhaadii waa la helay waxayna ku jirtaa airboortka maxay ahayd iyo xarunta xalane waxaana la wareegtay safaaradda denmark waxaana rajaynaynaa maxay ahayday inaan ama gabadhaada kula haleeshiino ama aan garoonka kugu geyno waxaan helay telefonka qolada qunsuliyadda ka shaqeeya denmark waxay ugu dhaheen arrintan waa arrin xasaasi ah safiirka keliya kaala hadli kara gabadhii safiirada ahaydaan wacay waxay igu tiri cabdinuur xamraa joogaa waxaanan ma joogaa gabadhii waxaanan rabaa inaan dheesiyo waxaan ku yidhi gabadhaas waa gabar antiisa oo da-deeda toddobiyi toban iyo waalidkeed ku sheegeen xagna uma lihidiin gabar da-daa jirta inaad kaxaysataan waxay igu tii gabadhaas sadeed iyo toban jir ma aha waa sadeed iyo toban jir waana qaangaar caqli iyo garasho ku filanna way leedahay denmarkna way ku dhalatay sharcigeedana waan wadaa wax dembi ana dalkiina kama gelin waalidkeedii ayadana inaad isu geysaan mashaqadiina ma aha marka haddii dembi aad ku haystaan gabadhaana kusoo dacweeya haddii aada ku haysanna gabadhaan anigu galabtaan diyaaradda kenya airway saaraya waxaana u kaxaynayaa meeshii iyo wadankii markii hore laba sano ka hor laga keeno marka adigu goorma ayaad ogaatay in ay gabadhu xalane ay ku hayso safiirka denmark u fadhiya kenya sidee bay se gabadhu xalane u gaadhay gabadhan markay xarunta kasoo fakatay waxaa gacanta ku dhigay xarumaha arrimaha xuquuqul insaanka iyo maxay ahayd haweenka iyo iyo ilmaha baxsadka ah gacanta ku dhiga ayagii baa meesha la galay ayagii waa dhowr bilood meesha ku hayay bil laba bilood iyo xoogaa reerkan meelaha ay ka raadinayaan iyo ciidanka lagu wareegeysanayo waxbaba kamali jirin ba sababtoo ah gabadhan aniga safiirkii markaan la hadlay waxay igu tiri labada bilood iyo barkii lasoo dhaafay gabadhan annagaa gacanta ku haynay marka waxa aad ii sheegaysaa in hay-ado u dooda xuquuqda aadanaha oo jooga magaalada muqdisho ay gabadha u tagtay kadibna ay xerada xalana geeyeen ma saas bay wax u dhaceen markay soo fakatayba meeshaasaa la geeyey xasa aan hadda helayno safiirka denmark fadhigeeda nairobi yahay iyo iyo soomaaliyana ku magacaabanna ay ii xaqiijisay marka iminka amran gabadhii ay dhashay xaggee ayay joogtaa cabdinuurow waxaan la xiriiray qolada immigrationka waxay igu dhaheen gabadhii waxaa la keenay garoonka garoonka markii la keenayna waxaa hor istaagay booliiska soomaaliyeed janaan zakiya waxay ku andacootay in gabadhaas ay tahay gabar da-yar dalkana aan laga saari karin ayadoo waalidkeen la hadlin laakiin safiirkii denmark wuxuu waxay hor dhigtay warqadihii dhalashada ee gabadha oo muujinaysa inay sanadkii laba kun iyo maxay aheyd koodii dhalatay sideed iyo toban jir iyo xoogaa iyo bilo ay jirto waxayna u sheegtay muwaadinkan waa muwaadin denmark u dhashay oo dalkeeda u laabanaya oo waddankan jujuub lagu keenay oo celin loo keenay oo hadda dadkeeda iyo waalidka baxsadka ah taliyuhuna waxay ka codsatay safiirka inay gabadha gooni u wareysato gabadhii markay wareysatayna waxay ka dhaga areertay in hooyadeed lala hadiishiiyo in waalidkeed la tuso in xitaa reerka iyo gabadha inta la wada hadiishiiyo la heshiisiiyo ayaga heshiisa gumitigeeda laba qaad ay baxdo laakiin safiirkii waxay ku adkaysatay gabadhan sharci ka hor istaagaya gabar qaangaara oo da-deedu dhamaystirmatay oo dalkii ay ku dhalatay u noqonaysa inaysa dowladda soomaaliya u oolin dembi hadda lagu hor istaagana oo looga celiyo safarkan inaysan jirin markaas waa marka aan maxay ahayday aan reerka u sheegaayo gabadhii in lala tegay maanta duhurkiina ay xamar ka dhooftay caawa habeenimadii labadana ilaa saddexdana inay tegayso maxay ahayd copenhagen cabdinuur maxamed axmed oo ah agaasimaha warfaafinta ee villa soomaaliya oo ka jawaabayey eeda ay u soo jeedisay hooyo soomaaliyeed oo la idhaahdo amran xalane oo inan ayla ayd iminka denmark ay u ambabaxday halkani waa washington